qof walboo soomaaliyeed ama wasiir ahaw ama cid kale ahaw oo xil u haaya dowladda soomaaliyeed oo ku fikiraya inaad ku takrifasho xoolaha ummadda oo ka shaqaynaya inaad musuq maasuqdo waxaan kuu sheegayaa inaadan calfanayn ha isku xadin ha isku dhicin waa lagaa daba imaanayaa waana lagu soo xelaya waa la dhaafay waktigii musuq maasuqa iyo tuugada waa la dhaafay waktigii lagu takrifali jiray xoolaha ummadda soomaaliyeed sanad ka hor waxaan idiin ballan qaaday in la shaqaalaysiiyo kun dhallinyaro ah waxaan rajaynayaa in qaar idinka idinka mid ay ka faa'iidaysteen sanadkaanna waxaan leeyahay guddoomiye yariisow ka qaba araajida kun kale oo soomaaliyeed oo la shaqaalaysiiyo kulana xisaabsan waxaan leenahay injineer yariisow oo ah duqa magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir waa inaad si cadaalada uga qabataa kun qofood oo soomaaliyeed ee deggan magaalada muqdisho rag iyo dumar idinkana waxaan idin leeyahay kula xisaabtama kula xisaabtama kana faa'iidaysta sidoo kale waxaan leenahay dhallinyarada soomaaliyeed oo deggan dowlad goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalka sidaasoo kale ayaa idinkana la idinkugu keenayaa shaqaalaha la idin shaqaalaysiinayo dhaqaalaha lagu bixiyo magaalada ayaa idinkana la idinku bixinayo sanad kadib waxaan aaminsanahay in dareen qarannimo uu dhashay sanad kadib waxaan aaminsanahay in hammigii iyo qabkii ummadda soomaaliyeed uu dib u curtay sanad iyo xoogaa kadib waxaan aaminsanahay in ummadda soomaaliyeed aanay mar dambe aqbali doonin in la liido caawa waxaan ku faraxsanahay laakiin in shaqadii qarankaan u haynay ay miro dhashay sababtoo ah halkan waxaa soo istaagay gabar layidhaha muuno iyo wiil layidhaahdo la foole fariinta halkan ay ka gudbiyeen ayaa xambaarsan qarannimada iyo deernimada waxaan isweydiinaynaa marka